aad baad u mahadsan tahay cabdulfataax faarax diiriye waxaa maalintii lixaad galay diriirta u dhexeysa dowladda iiraan iyo maamulka saahiynada yahuudda labada dhinac ayaa isku bargantaaray ee saacadihii lasoo dhaafay hubka noocyadiisa kala duwan siiba habeenkii xalay lagama baseexan magaalooyinka waaweyn ee tehraan iyo talaabiib caasimadda talaabiib iyo magaalooyin kale ee waaweyn ay xooga ku haystaan maamulka yahuudda habeenkii xalay waxay la kulmeen duqeymo xoogan oo aan caadi ahayn sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah oo ku sugnaa dhulka maamulka yahuudda xooga ku haysto xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa mar kale xalay waxay qaaday weeraro silsilado ah oo aada u culus kuwaas oo badankooda beegsaday magaalada talaabiib ee caasimadda ka dhigtay maamulka yahuudda hawada magaalada talaabiib ayaa runtii noqotay goob iiraan gantaaladeeda kala duwan ku baratamaan war-saxaafadeed rasmi ah oo kasoo baxay cabdilfataaxow dowladda shiicada ah iiraan ayaa lagu sheegay in ay la wareegeen hawada magaalooyinka uu xooga ku haysto maamulka yahuudda iyagoo adeegsanaya gantaalooyin howlgab ka dhigay nidaamyada difaacyada ee maamulka yahuudda ayna siiyeen dowladaha reer galbeedka haddaba cabdifataax duqeymahan ay iswadaarsanayaan maamulka yahuudda iyo dowladda shiicada ah iiraan xogihii iyo wararkii ugu dambeeyeyba waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe insha allah